iminkana kenya maxkamadda caalamiga ah ee i c c fadhigeedu uu yahay magaalada heeg ee dalka netherlan ayaa waxa ay soo afmeertay eedaymihii loo haystay madaxweyne xigeenka dalka kenya william ruto taas oo lagu sheegay inaan loo hayn caddaymo dhab ah oo muujinaya gabodfalka uu geystay maer ruto ayaa horay u beeniyey inuusan ahayn gaboodfale ka qayb qaatay kacdoonkii doorashadii labada kun iyo toddobada oo rabshado waaweyn ay ka dhaceen dalkaasi kenya maxkamadda caalamiga ah ayaa sheegtay inaysan wax caddaynah aysan haynin oo ku eedaysan madaxweyne ku-xigeenka kenya william ruto oo ku weheliyo weriye ka howlgala idaacad ku taalla magaalada nairobi oo isna la eedaysna madaxweyne xigeenka labadan shaqsi ayaa lagu eedeeyey inay dadka ku dhiirigelin jireen falal dil ah oo ay ka dhex abuureen qabaa'ilada wadadega kenya xilli rabshado badan ay ka dhaceen waddankaasi doorashadii labada kun iyo toddobada waxaana la sheegay in qiyaastii ay dhinteen in ka badan kun iyo laba boqol oo qof maxkamadda caalamiga ah ee heeg ayaa go'aansatay inaysan haynin caddaymo ku filan dhacdadaasi lagu soo eedeeyey labada nin taageerayaasha madaxweyne ku-xigeenka kenya william ruto ayaa waxay isugu soo baxeen magaalada uu ka soo jeedo ee eldored iyagoo taageeray go'aanka maxkamadda i c c waxaana ay dabaaldegyo waddada ay ku mareen magaaladaasi madaxweynaha kenya uhuru kenyato ayaa sheegay in sheekadaasi ay soo afjartay waxa ugu yeeray qarowga qaranka william ruto ayaa noqonaya mid ka mid a madaxda afrikaanka ah ee soo mara maxkamaddaasi heeg iyadoo sannadkii lasoo dhaafayna uu sidan oo kale kiis loogu waayey madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta oo isna kiiskiisa lasoo afjaray qaaliga ayaa sheegay inay macquul tahay inay jiri doonaan eedeymo dheeri ah